أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a cudurka ebola oo ku soo labakacleeyey waddamo dhaca qaaradda afrika oo kenya ay ku jirto haddaba cudurkaasi waa cudur noocmo ah halkee ayuu ka dhashaa kuna faafaa intee ayay la eg tahay khatartiisa barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose oo soo bandhigtay tiro askar toobadkeenayaal ah oo ka soo goostay safka maleeshiyaadka maamulka ashahaadala dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland waraysi aan la yeelannay markii toobadda loo qabtay ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mida sidee ayay dhegaystayaasha idaacadda islaamiga andalus ee nagala socda aaladda internetka u arkaan filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo maqal iyo qoraalba nala wadaagay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba faafareebka wararka ayaad ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan cudurka ebola waa mid ka mid ah cudurrada ugu halista badan ee soo maray adduunka kaas oo faraba'an ku haya qaybo badan oo ka mid ah waddamo dhaca qaaradda afrika sida bartamaha iyo galbeedka gobolka haddaba muxuu yahay cudurkan goobaha uu ka dilaaco iyo inta ay gaarsiisan tahay khatarta halistiisa iyo haddii ay jiraan in mar uun lagu arkay qaybo ka mid ah dalka soomaaliya dhammaan arrimahaasi waxaa caawa inoo faahfaahinaya doctor maslax oo ah mid ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed bismillaah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waaalihi wasaxbihi wasalam aad baad u mahadsan tahay ebola virus disease ama cudurka loo yaqaano ebola virus oo badanaa loo yaqaano ebola waa cudur virus aad u khatar badan sababa oo keena qandho daran iyo dhiigbax gudaha iyo dibadda jirka ah waxa uu ka tirsan yahay qoyska virusyada loo yaqaano filoviridia cudurku wuxuu caan noqday kadib dilaacyo waaweyn oo ka dhacay dalalka ku yaala d r c congo genya bisawo siraleon iyo liberia fayrasku asal ahaan wuxuu ka yimaadaa xayawaano duurjoog ah gaar ahaan nooca fiidmeerta miraha cunta daanyarada iyo xayawaano kale oo kaymaha ku nool ee bani aadamku wuxuu qaadi karaa marka uu taabto oo qof qaba cudurkan ama dhiig ama dheecaanada jirka ee qof cudurkan qabay ama meyd ibola qof dhintay inuu qofka aaso taabto ama qalab wasakhaysan sida cirbado ama marooyin qof dhintay taabtay inuu qofka taabto ibola ee hawada si fudud uguma faafo sida hargab ama coronavirus oo kale hawada si fudud uguma faafo calaamadaha ebola ee waxay soo baxaan laba ilaa kow iyo labaatan maalmood kadib marka virusku uu jirka galo bilowga hore waxay ku bilowdaan qandho xoogan madax xanuun murqa xanuun daal badan iyo cunaha oo xanuuna marxaladaha dambe wuxuu leeyahay matag daran shuban calool xanuun dhiigbax sanka ciridka ama saxarada soo raaca beerka iyo keliyaha oo ugu dambeyn shaqada joojiya ebola virus markii ugu horeysay waxaa dunida lagu arkay sanadkii dii waxa uu hal mar ka dilaacay laba goobood oo kala duwan oo ku yaala afrika sudan iyo gobolka markaas loo yaqiinay zeria oo maanta loo yaqaano d r c congo ama democratic republic of congo magaca ebola waxaa laga soo qaatay ebola river ebola markii hore wuxuu ka dilaacay webi sababta marka ayaa ahayd in dilaaciisi ugu weynaa uu ka dhacay tuulo u dhow webigaas oo ebola loo yaqaano ebola river taasoo u dhoweyd d r c congo ama jamhuuriyadda congo loo yaqaano dilaacii ebola ee ugu weynaa wuxuu dhacay labakunafaritobankii ilaa labakunliitobankii gudaha galbeedka africa gaar ahaan genya bisawo liberia iyo siraleon waxaa ku dhintay dad gaaraya in ka badan laba-iyo toban kun oo qofood ee fayrusku wuxuu si degdeg ah u dhaawacaa xididada dhiigga habka difaaca jirka iyo xubnaha muhiimka ee jirka sida beerka iyo keliyaha tani marka waxay keentaa dhiigbax gudaha ah ama fuuqbax daran qofka inuu la kulmo cadaadis dhiig oo hooseeya shaqo joojin ugu dambeyn xubnaha jirka ay samaynayaan aad baad u mahadsantahay cudurka ebola ayaa ku badan qaaradda afrika sababo dhowr ah awgood oo isku dhafan ee kuwaasoo la xiriira deegaanada dhaqanka caafimaadka iyo bulshada intaba waxaa ugu horeey xagga xayawaanka duurjoogta ah iyo vayrasyada asal ahaan ebola waa virus zunotic ah cudurada ee ka dhasha xayawaanaadka taasoo micnaheedu yahay inuu asal ahaan ka yimaado xayawaan vayrusku ma aha keliya cudur baniaadamka ku dhaca ama ka yimaada xayawaanada sida fiidmeerta miraha cunta daanyarada iyo xayawaanada kale ee duurjoogta ah ayaa qaada viruska marka hore kadib ayay baniaadamka usoo gudbiyaan galbeedka afrika waa meelaha ugu badan ee xayawaankan uu ku nool yahay gaar ahaan kaymaha roobabka uu ku badan yahay ee bartamaha iyo galbeedka afrika taas ayaa marka waxaa keenta in virusku si dabiici ah ugu sii jiro deegaanadaas taasoo kordhisa halista inuu u gudbo baniaadamka dhanka kale dhaqamada iyo caadooyinka dadka qaar ee ku nool wadamadaas waxay cunaan xayawaanaadka aan hadda kasoo sheekaynay ee duurjoogta ah sida fiidmeertan cunta miraha iyo daanyarada iyo waxyaalaha la midka ah marka waxay ka mid tahay marka waxyaalaha saamaynta gaarka ah ee galbeedka afrika oo mar kasta ugu soo nonoqdo ayay qayb ka tahay sidoo kale waxaa qayb ka ah kaabayaasha caafimaadka oo aad u liita cudurkii faafidiisa gudaha bulshada oo aad u badanaya bulshooyinka qaar ee miyiga ama tuulooyinka fogfog ku nool waxaa ku adag inay helaan adeegyo caafimaad oo degdeg ah taasoo keenaysa in cudurka si xawli ah ugu faafo deegaanadaas sidoo kale waxaa ka mid ah wacyigelinta oo yar marar badan dilaacyadu waxay ka bilaabmaan meelaha aadka u fogfog ee aan la heli karin in la gaaro ama xogta caafimaadka aysan si degdeg u heli karin wacyigelinta ee bulshada ee ku saabsan ebola sida looga hortago marar badan aad bay u hoosaysaa taasoo marka sii kordhin karta halista faafidda cudurkan kaymaha roobka leh ama dooxooyinka webiyada iyo deegaanada dhulka hoose ee bartamaha iyo galbeedka afrika ah waa meelo viruska si dabiici ah ugu noolaan karo xilliyada roobka ama markay xooluhu dhaqaaqaan ayaa sidoo kale kordha ee halista in viruska uu ku gudbo dadka viruskan asal ahaan ee kama jiro meelaha kale sida ameerika iyo yurubta qaar kama jiro ee sababtuu ugu badan yahayna ee galbeedka afrika waa kaymaha iyo xayawaanaadkaas oo ay inta badan isticmaalaan ee waa run in qof kasta maalin uu dhiman doono laakiin ebola waa cudur aad u khatar badan oo dhimashadiisu ay aad uga sarayso cudurada kale ee caadiga ah haddii aan si degdeg ah looga hortagin ama loo daaweyn ee heerka dhimashada ebola ee noocyada ebola waxay leeyihiin heer dhimasho oo u dhexeeya shan iyo labaatan ilaa sagaashan boqolkiiba iyadoo ku xiran nooca viruska iyo daryeelka caafimaad ee la heli karo tusaale ahaan nooca zayra ebola virus loo yaqaano ama conga ebola virus dhimasho ku dhow siddeetan siddeed boqolkiiba ayuu leeyahay nooca sudan ebola virus loo yaqaano ee dhimashadiisu waa qiyaastii konton boqolkiiba haddii qof uu ku dhaco cudurkan ebola waxaa jira tallaabooyin muhiim ah oo la raaco si loo badbaadiyo noloshiisa iyo si loo yareeyo faafidda viruska waxaa muhiim ah in la ogaado in ebola aan si fudud loo daaweyn karin ee guriga oo uu u baahan yahay ebola daryeel caafimaad oo degdeg ah ama isbitaal qofka in la geeyo waxaa ugu horeeya qofka ee ka hortagga loo samayn karo in loo raadiyo daryeel caafimaad oo degdeg ah isla markii calaamadahan la dareemo sida qandha iyo madax xanuun murqaxa xanuun labolabo iyo shuban waa in bukaanka loo geeyaa xarun caafimaad oo ebola lagu daryeeli karo qodobka labaad daryeel caafimaad oo taageero leh bukaanka ebola waxaa la siiyaa dheecaano badan oo u noqon kara fuuqcelin ama markaasi uu ka heli karo macdano badan sidoo kale oksijiin in loo helo neefsashadu dhibaato ayaa ku imaan karta daaweynta caabugyada kale haddii bukaanka uu qaado infection kale oo ku dhaca dhiiggiisa ama sambabada inuu helo daaweyn antibiotics ah fayrusku marka laf ahaantiisa weli si buuxda looma baabi'in karo laakiin daryeelka iyo taageerada ayaa kordhinaysa fursadda badbaadada laakiin gebi ahaanba virus dawo ma lahan waxyaalaha kale oo looga hortegi karo ama faafidda yarayn kara ee bukaanka waa in keligii lagu daaweeyaa qol gooni ah shaqaalaha caafimaadkana waa inay xirtaan qalabka ee badbaadada ama loo yaqaano b b e ga shaqsiga ee gacmaha si joogtaa la isaga dhaqo ee nadaafadda lagu dadaalo waxyaabaha bukaanka taabtayna la iska ilaaliyo si taxadir leh loo maareeyo bukaanka haddii qofka uusan heli karin xarun caafimaad ee waa in markaa qofka laga fogaadaa taabashadiisa sababtoo ah si deg deg ayuu u faafi karaa xanuunka isticmaal gacmo gashi iyo maro nadiif ah haddii aad taabanayso iska ilaali in bukaanka uu taabto xubnaha kale ee qoyska dadka kale inuu mataqaanaa la sameeyo xiriir qalabka isticmaalka iyo waxyaalaha la midka ah in markastaba aad loogu dadaalo nadaafadooda laakiin habkan waa mid khatar badan waana sababta xarumaha caafimaadka loogu talinayo in la geeyo ee guriga laguma daaweyn karo daawooyin iyo tallaalo ayaa jira oo caawin kara qofka waxaa jira daawooyin antibodies ah oo casri ah iyo tallaalo tusaale ahaan tusaale ahaan ebola zaire vaccin waxaa jira tallaal loogu talagalay ebola oo kaa ilaalin kara ama daweyn kara ama yarayn kara khataraha xanuunka ah ama xaaladaha qaar laakiin waa inay bixiyaan xirfadlayaal caafimaad xanuunkan weli meel ka mid ah soomaaliya laguma arkin ilaahayna nooma keeno sababtoo ah soomaaliya ma lahan xayawaankan tirada badan ee duurjoogta ah ee qaada viruska sida fiidmeertan miraha cunta ee bartamaha ee galbeedka afrika ku nool sidoo kale soomaaliya waxay ka baxsan tahay aagaga kaymaha roobabka zaa'idka ah ku da'a ama dilaacyadu ay ka dhacaan si dabiici ah ee ay ugu bilaabmaan ilaa iyo hadda ee dilaacyadan ama outbreakska ebola waxay badankood ka dhaceen galbeedka iyo bartamaha africa sida d r c conga kenya liberia siraleon iyo hadda dhow oo aan maqlayay in kenya uu soo gaaray marka khatartiisu waa ay jirtaa ilaa iyo hadda ma hayno ilaahay subxana wa taala waxaan weydiisanaynaa inuusan noo keenin uu ku celiyo gaaladaas iyo ciddii markaasuu ilaahay u qadaray intaas ayaan kusoo koobaynaa hada wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay laba askari oo taa'ibiin ah kuwaas oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka maamulka ashahadla dirarka isku magacaabay jubbaland taa'ibiintan ayaa ka yimid dhanka duleedka magaalada kismaayo waxaana ay ka warbixiyeen asbaabihii ku dhaliyey inay isaga soo baxaan safka maleeshiyaadkaasi murtadiinta ah haddaba markii toobadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga ah ee andalus bismillaahi raxmaan raxiim an waxaan ka soo baxay haddii laa dira ogolaadoy dugsiga akademiyan ka soo baxay oo kismaayo ku yaal marka waxaan ahaa ciidankii oo federaalka laga horgeeyey oo xasan sheekh dagaalka la geliyey kadib waana la soo celiyey birool aan ka shaqayn jiray inta bool xajiya birool oo dhexaysan anagu ka roondayn jir fasaxido alxamdulilah asbaabahan uga soo tageen kolley dhibaatooyin fara badan oo meesha ka jiray oo xaq anagii oonu weynay iyo haddii ilaahooda logolaadoy adiga yar cunuqabatayn aanu shacabnimo intaanu xitaa mogta isku daynanu shacab noqono shacabnimadana inaloo diiday oo intaan iska dhaafan inaan iskadhimo iska dhaafan doono mogta taa darteedunbaa igu liftay inaan kasoo tagoon mujaahiinta su-aadaas ah dagaal annaga dagaalkii oo noogu horreeyey oon gallay waxay dagaalka xasan sheekh oo dowladda federaalkan la galaynay kaasuu ahaa meesha waxaa naga galay meesha waxaa saddex xurumood baa meesha naga galay shan boqol baan meesha ku tagnay tababaran waxaan kusoo qaatay saaxiib akademiga dugsiga kismaaya tababarka kolley anugu awal hore shacab baan iska ahaa horta alxamdulilahi rabbilcaalamiin aniga go-aanka tii ugu horreysay annagoo lix nin ah oo biroola ka tirsan ayaanu ayaanu go-aansanay inaan iskaga soo baxno kasoo dhammaano labada kun shan labaatanka bishii sagaalaad bahayd kadib lixdan adig waana la ogaaday marka afar waa la sii daayay aniga mid karaana la xidhay faad baana lagu xidhay muddo saddex bilood faad ku xidhnaa kadib adiga ruqsan siisa ku qaatay marka adigu haddana waan soo laabtay halkiiban haddana xereed baan kasoo laabtay meesha haddee soo dhoweynta tan laftii soo dhoweintaan la kulanay halkii baan kasoo waxaa i go-aansatay inaanan yacnii cid kale iyo ana waxba la wadaagin sirtayda maadaama doorkii hore iga fashilantay oo dad moogta nimaan aan wada socono inaan go-san rabnay ay sirtayna qarxiyeen kolka dambe waxaan go-aansaday gacanteyda midig mooy wax kale inaanoo sheegin qasasay ahayd halkii baan kasoo baxay alxamdulillahi rabbilcaalamiin soo dhoweyn fiican baan la kulmay aniga waxaan lamid qoriga bosh baan lamid saaxib horeer bushbaan wada alxamdulilah rabbilcaalamiin wax dhibaatoon la kulmo dee nimankiiaan xabadii isku ridaynay caqabadaha noo hortaagnaayeen si qalbi furan waxna lagu soo dhaweeyay soo dhoweyn dad oo fiican oo dee islaam oo shantooda salaadood iyo yacnii qaabku nool yihiin aad fiicanna waan u nimidna marka alxamdulilah rabbilcaalamiin maantana waa xornimadan aad igu soo qaadanayna saaxib asxaabtadii hore waxaan leeyahay walaalayaalkay judi fara badan horta meesha dhibaatooyin fara badan baa yiile dhibaatooyinka yaalla waxay ahayd nin oo nabad ku sexdo afar ay siyu daaran yahay inay u dhintaan ay u dhaawacmaan oyna taasoona ah kelimada laa ilaaha rasuuleen inuu dhibanin marka asxaabta waxaan u tirayaa asxaabta qaaliga meel kastoo joogtaan waxaan idin lehay soo dhowaada dad soo isoo dhiibtaan waa si fiican baa leen soo dhoweynayaa saasaan u dirayaa بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا horta waxaan kasoo baxna aniga kismaayo askarina waan ahaa marka haddana waxaan go'aansaday inaan shicibnimadeeda iskaga noqdo mafan marka haddii waxaa waayo nin walbaba siduu u rabo ilaahay baan u yeeli kara oo maaha anigoo horta tabar maana soo qaadanin marka afar iyo labaatanka bishii toddobaad baan meesha tegey labada kun afar iyo labaatanka bishii toddobaad marka haddii waxaan tababar la yidhahdaan aan soo qaatay ma lahayn marka waxaan rabay awal horeba sidai anigii haddiiba saam ay noqotay waxaa idhi tababarkeeda iyo jinigeeda iskaga dhaafi shicibnimada iskaga noqo gaska dheh marka aniga hadda wixii jiraa saas ah iskiri oo tababar loo furi rabo oo waxaan ahaa ciddada soo aroornay tababarka inta laga furayo meesha joogo camal aan ku joogo haa marka waxaan tababar aan qaata mala haddana ka intaan jooga soo maaha sida annaga hadda soo dhaweyn si fiican nala soo dhaweey marka waxaa dhibaato aan la kulanno ma laha wallaahi nin walbo horta waxaa waaye al- meesha ninka dadka aan la shaqaynayni nin walba hadduu jaanis heli karo inuu iska iska soo gooyaa u dhaan meeshaas gaajadiisii iyo dhibaatadeedii inuu iskaga soo baxa bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan ahaa askari ka tirsan eh, jubbaland Eh, xaalaysaa ay tahay tababar iyo waxaana ma soo qaadanin dee askari macnaha waxaan ahaa un dad meel lagu ururin camal oo hadigadu tababar in loo furo ah macnaha ayaan ahaa marka ha ahaatee dhibaato iska jirto awgeed markaan saa u fiiriyey marka horetana hadee ina seen ma moodeyn marka xaalaysaa ay tahay hadda eh, waxaan go-aansaday inaan iskaga dhexbaxo oon xornimadeeda dib u helo shacabnimadeyda horeetaan iskaga laabto Eh, dhibaatooyinka waxaa ka mid a eh, maadaama aan hadda kor dhiba- dagaal iyo wax noocaas aana aana soo gelin hadee xornimo darro qofun iska shaqeynoo halkaa iska joogla xaquuq la-aana ha ahaatee mataqaanaayey aakhari adduun macnaha meel u socdaan garanayn camal qori wada waa lagu leey laakiin waxa u wato ma garanaysid xaalaysa ay tahay waxaan go-aansaday inaan iskaga dhexbaxo markaan kasoo dhexbaxayna si fiican baa laii soo dhaweeyey waana malaysanayn alxamdulilah egana walaaladii iyo ilmaadeerta baa la jooga walaahi ani mataqaanaa ama usaan aaminsana ama dadka dhanbayga xaggaa jiro uu aaminsan yahay Eh, waxaan aaminsanaa aggana dad marba aad soo gasho qoladan aad gacanta usoo gasho inaad markaa nolol kugu dambaynayso dee waxaan ka aaminsanaa waxaan ka arkin ismalo alxamdulilah egana ilaah baa iga soo dhexbixiyey maasha allah maasha allah waxaan moodayay waxanayn baan ku arkaa dad muslimiin oo ahlu tawxiid oo islaan oo walaalahan oo ambaa iyo wi- baan ugu imaada meeshan marka horetana dad uuna dee macnaha si wixiin looga sheegay waxaanayn baan ku arkaa alxamdulilah eegana inaan shacab noqdo oo xornimadan dib u helaan rajayn insha allah waxaan fariin u dirayaa ee, mataqaanaay in inay iskaa soo dhexbaxaan oo mataqaanaay walaaladooda ay la soo midoobaanoo mataqaanaa shacabnimadoodii iyo xoolahoodii ay dib ugu laabtaan taasaan u dirayaa
دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka sidee ayay dhegaystayaasha idaacadda islaamiga andalus ee nagala socda aaladda internetka u arkaan filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ciidamada mujaahidiinta ay ku furteen xabsiga magaalada boosaaso islamarkaana ay ku soo daayeen boqolaal ka mid ah muslimiintii halkaasi ku xidhnaa haddaba ku soo dhowaada qaar ka mid ah cododkii ugu muhiimsanaa ee dhegaystayaasheennu ay noo soo direen asalaamu calaykum magacay waa maxamed runtii aad ugu faraxsanahay ay weerarkii boosaaso ee ciidamada mujaahidiinta ay saldhigga ku jabsadeen ee ayna kusoo badbaadiyeen alla fadligiisa ee walaalaha mujaahidiinta wiilal iyo gabdhoba isugu jiraan runtii muuqaalka muuqaal qurux badan ee wuxuu ahaa qalbiyada dadka muslimiinta ah iyo muuminiinta runtii ra- aad ugu raaxaysteen Ee, daawashadiisa muuqaal iga xiiso badnaa ma jirin Ee, farxadda gudaha aan ka dareemayna ma ahayn wax la qiyaasi karo Ee, ilaahay ha ku karab galo meel walba ay joogaan mujaahidiinta guul iyo garab iyo nasar iyo allah siiyo insha allah Ee, insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdana waxaa waaye mujaahidiinta guul baa u rajeynaa iyo inay gacanta ku dhigaan guud ahaan soomaaliya Ee, ciidamadan kufaarta shisheeyaha nala dul dhigay ee, musiibada ah iyo kuwa dabadhalafyada u shaqeeya runtii waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah ee, alxamdulilah ilahay fadligiisa toddobada oktoobar kadib in dhalinyaro badan runtii ay aada u baraarugeen ee, adduunkana yani waagi hore waxyaaba badan laisku qirin jiray inta badan dhalinyarada waxaa arki jirtay dhalinyaro yacni ee, gaalada munaafiqiinteeda iyo lawijiilanteeda ku sirnaa oo runtii marka dambe si toosa u arkay ee, qofkii indhalow wax arag qof- qofkii qalbilow wax wax maqal wax fahan yani aa ka dhaca adduunka marka insha allah wax walba khayr aan rajeyna- aan u rajeynaa inay yani ku dhammaadaan dhalinyaro badan ay baraarugaan ee, dadaalkan meesha kasii wada tacaala ayaa u sugnaatay mahadoo dhan intaa kadib haddaan aragtiyada ka dhiibto filimkii xiisaha badnaa ay soo saartay maasada alkataa'ib kaasoo ka hadlayay qiswadii fukulcaan ee lagu jebiyey xabsiga boosaaso halkaasoo allaha fadli laga soo daayay maxaabiis muslimiin oo aada tiro badan Ee, waxyaalaha iga baxay aad bay u fara badan yihiin waxaa kow ka ah een, inaan halkan ka faa'iiday jihaad meelo badan ka dhacay een, aanna ka waraynay sida jihaadka allatari oo kale Een, filimkan ka hor jihaadkaasi maana ka warhaynin wuxuu ka mid yahay waxyaalahan ka faa'iiday taariikhda ee, filimka ku jirtay Ee, sidoo kaleete waxaan ka faa'iiday hogaamiyaal badan oo mujaahidiin ah oon aqoonin ayaan magacyadooda ku bartay Ee, sawiradoodaan halkan waxa weeyaan ka soo muuqday allah ka abalo dhammaantood intii shahiiday Ee, sidoo kale waxyaalahan ka faa'iiday waxaa ka mid ah midaysnaanta qulubta mujaahidiinta si kastay u kala fog yihiin dalo kale waxaa weeyaan dalo kala duwan uga dagaalamayaan een, inay ay ka midaysan yihiin een, dhammaan xagga caqiidada iyo ahdaafta soo deynta maxaabiista oo fiinka waxaa ka soo muuqday maxaabiis meelo kala duwan laga soo daayay sida yeman bakistan afghanistan soomaaliya waxaan ka xusi karaa een, sanca oo laga soo daayay amiirkii hore allah ka aqbale een, ansaaru shareeca een, mukalla sidoo kale waxaa ka soo muuqday bakistan een, iyo afghanistanba sidoo kale waxaa ka soo muuqday soomaaliya oo filimkan ba waxa weeyaan uu ku saabsanaa waxaa kaloo een, filimkan waxaan ka fahmay kamid ahaa qurbada iyo dhibka ay soo mareen walaalihii camarka gundhiga uu ahaa ee, lafihii hore ee jihaadka waxaa weeyaan soo bilaabay ee culimmadeenna ugu horeeyaan kuwaasoo usoo dhabar adeegay mixan iyo dhibaatooyin aad tiro badan oo qurbada ugu horeysa iyo tirayaraanta iyo ciriiriga iyo markaa ummadoona waxaa weeyaan wax badan fahansanaysay maanta u fahansan yihiin jihaadkuna markaa dadka kusoo biirayo aad u yaraa qurbadana waxaa weeyaan waan ka fahmay meeshan oo dee waxaan soo gaarin anagu jihaadka waxaa weeyaan meel kasta ka socda oo taageero badan iyo een, ciidamo badan oo mujaahidiin ah baan soo gaarnay laakiinse qur- waqtiga qurbada ah ee maana soo gaadhin waana ka faa'iidnay allahna ka hajirsiiyo raggii camalkan gundhiga u ahaa usoo dhabar adeygay annagana gadaashooda alla nama fidneeyo Een, marka lama soo koobi karo waxyaalaha een, aan ka fahanay een, filimka ee nooga baxay Een, sidoo kaleete fariintu xambaarsan yahay waxay ahayd nimanka een, dawaaqiidda ah inayse waxaa weeyaan u suurtagelaynin inay muslimiinta ay caburiyaan ayna diinta islaamka ay aaminsan yihiinna kula dagaalamaan qof walbo waxaa weeye diinta iyo caqiidadaas rasmiga haystana ay xabsi ay geliyaan inay rag joogaan allah subxaanahu wa tacaala u doortay inay dadka mustadcafiinta ay soo daayaan waxay isku dayeen nimanka dawaaqiidda ah cid walbo waxaa weeyaan ka hadasha isku xunka shareecada islaamka iyo alwalaa walbara iyo diinta waddanka lagu maamulo inay xabsi ay geliyaan oy xidhaan marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo saaray daa'ifo muslimiin ah oo dadka mustadcafiinta u gargaaraysa marka dawaaqiidan aynay u suurtagelaynin inay xabsiyada ay ku sii hayaan dadkaasi si kasta waqtigu dheeraadana ay mujaahidiintu ay u maqan yihiin allah fadligii Een, filimka sidoo kale wuxuu xambaarsanaa waddamada muslimiinta in allah fadli laga xoreyn doono dawaaqiidda Een, maamul goboleedyada waxa weeyaan ugu horeeyaan ee etoobiya ay dhisatay kuwaasoo waxaa weeyaan uu ku wajahna filimku fariinna uu u dilahayey inay waxaa weeyaan soo dhaweyshada gaala ay soo dhaweysanayaan noocyada kala duwanba aysan waxaa weeyaan u cuntabi doonin dadka soomaaliyeed ee dulmidiidka iyo wiilashooda mujaahidiinta ayna ka dhiidhiyayaan tallaabo waxaa weeyaan cadna ay ka qaadi doonaan allah fadligii marka filimku filim xiiso badan bahaa walaalihii soo saareen waxaan leenahay jirkiina allah badiyo aada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim magaceygu waa abu khaalid haddaan aragtideeda ka dhiibto filinka ay muasasada alkataa'ib bahaysay waxyaabo badan ayaa isoo jeetay waxaana ka mid ah mujaahidiinta oo xabsiga boosaaso laga soo xoreeyey markii lagu soo dhaweynayo buuraha goolis sidoo kale waxaana aada ula yaabay mujaahidiinta rafaadka ay u marayaan walaalahooda muslimiinta ah iyo kuwa mujaahidiintaba xabsiga ku xiran inay kasoo daayaan halka dheer iyo rafaadka maalmaha qaatay ee ay u marayaan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala camalkiina ikhlaas ilaahay subxaanahu watacaala ha idinkaga yeelo idinkana waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa ha idin geeyo ku dadaala ikhlaaska welina sidoo kale fadhi idinma yeelo walaalo badan oo mujaahidiin ah walaalo badan oo mujaahidiin ah ayaa xabsiga ku xiran kuwaasna waxay idinkaga sugayaan inaad soo daysaan kuwaasna soo daaya ayaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha mujaahidiinta meel walba ay joogaan anigoo magaceygu yahay ridwaan waxaan daawaday filimkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ee garabka warbaahinada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab filimkaasoo rumaantii ahaa filim aad iyo aad u xiiso badan oon saa-id baan u daawaday filimkaasay kasoo muuqanayeen maxaabiistii lagu mujaahidiinta ay kusoo furteen xabsi weyn ee boosaaso waxaan leeyahay mujaahidiinta guuleysta guul iyo gobonnimo meel walba aad joogtiin walaalayaal guul baan inii rajeynayaa cadowgu wou jabay marka guul baan inii rajeynayaa insha allah waxaa meeshan kasoo jeedinayaa tix gabaye oo ninkuugu talagalay oo aan ku goowaabinayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu leeyahay jabkii gaalada ku dhacay in badan waa u jeel qabeeye jabkii gaalada ku dhacay in badan waa u jeel qabeeye gaaladoo difaacyada ku jira geesiyadii jiriibka u hastay jugtii horaba mujaahidan jogsanba gooya jiridiye jugtii horeba mujaahidan jogsanba gooya jiridiye mujaahidiin isdhartay mujaahidiin isdharsaday waa gaaladii janta mariyeene sida loo jir dilay waan ka helo gaalada loo jaraye sida loo jir dilay waan ka helo gaalka loo jaraye mujaahidan jeesan baa xabsiga ka soo furay walaalihii lagu jir dilaye mujaahidan jeesan baa ka soo furtay xabsiga walaalihii lagu jir dilaye ogeesiyada tawxiidka waa gaaladii baktigooda weeray weli waxaan ku guda jirnaa soo gudbinta aragtida dhegaystayaasha idaacadda islaamiga andalus ee dhinaca internetka haddaba waxaa jiray dad badan oo qoraallo nala wadaagay kuwaas oo ka hadlayay filimkii fakulcaani mujaahidiinta ku soo furteen boqolaal maxaabiis ah oo ku xidhnaa xabsiga magaalada boosaaso qoraalladaasi waxaa gacanta ku haya islamarkaasina inoo soo koobaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab haddii aan eegno dhanka aragtida ay dhiibteen dadweynihii daawaday filimka muasasada alkataayib ee xiisaha badan ee dhanka baraha bulshada dadka laga xusi karo waxaa ka mid ah cali farxaan qof ay ugu qoran tahay waxa uu ku bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan bahda warbaahinta islaamiga ah salaan kadib magacaygu waa cali farxaan waxaa alle mahadi ah in mujaahidiinteenna ku dadaalaan had iyo jeer soo furashada maxaabiista kuwaas oo ku xiran xabsiyada cadowga oo ku yaal meelo kala duwan oo dunida ah haddii aan ka hadlo muuqaalkii lagu xoreeyey afar boqol oo maxaabiis ah kana mid ahaayeen mujaahidiin iyo dumar muslimaad ah waa guul alle fadligii aan ku gaarnay waxaayna tusaysaa midda jaceylka aan u qabno ummadeenna muuqaalkan waxyaabaha aan ka baranayno waxaa ka mid ah in ay waajib tahay u gargaaridda walaalka dulman meel kasta oo uu joogo sidaba uu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalama sidoo kale dadka aragtiyada ka dhiibtay filimka muasasada alkataa'ib waxaa ka mid ah gabar ay ugu qoran tahay amran asad waxaay tidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha alkataa'ib iyo bahda cilaamka magacaygu waa amran filimka ay soo saartay alkataa'ib waxaa iga baxay daawashadiisa waxyaabo badan oo cajiiba oo halkan aan lagu koobi karin marna farxad leh marna aad la ilmaynayso fariinta gaarka ah ee uu diray waa in ay sharafta muslimiinta ku jirto jihaadka uuna waajib ku yahay qof walba oo muslim ah in uu u istaago jihaadka si walaalaheena dhibaataysan ee xabsiyada ku jira kuwa la gumaysto loo xureeyo aniga waxaa isoo jiitay markii mujaahidiinta ay soo furteen maxaabiista sida ay u farxayaan siday walaalahood u soo dhoweynayaan waxaadba moodaa inay hal hooyo wada dhashay marxabaynta jalsada ay ku sooreen waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo mujaahidiinta meel walba oo ay joogaan qof ay ugu qoran tahay xumayraa waxay leedahay assalaamu calaykum magacaygu waa xumayraa waxaan salaan u dirayaa bahda warbaahinta si gaar ah alkataa'ib isha xaqiiqda ee alkataa'ib kana farxisa muslimiinta cadowga ilaahayna ka naxisaa waxaan idin leeyahay ilaahay ha idin sugo xaqana ha idinku ayido aad ayaad u mahadsantihiin saad xaqa u soo bandhigtaan runtii beenta qaaqlayaasha iyo dowladda intay dadkii naceen ay filimkaas soo saartaan raadintiisa ku dadaalaan intaasi kadib filimkii habeen hore waxaa isoo jiitay waxyaalo badan oo ay u horreyso mujaahidiintu inaysan iloobin xuquuqda dulmanayaasha iyo soo furashadooda waxaan aad ugu farxay markay mujaahidiintu soo furanayaan walaalahooda cadowgu dulmay kadibna ay mid kasta u jiheeyeen meeshiisii waxaa ay soo jiitay oo xaqiiqo ahaa weedhi ahayd xorriyaddu waxay leedahay albaab gacmo dhiig leh lagu garaaco camalkaas camal mabruuq ah ayuu ahaa jihaadka iyo xaqa halkaas ka sii wada ilaahay ha idinku quweeyo junuudiisa cirdiga ummaddiinna ayaa difaacaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayay kusoo gebagabaysay dadka aragtiyada ka dhibtay aad ayay u badan yihiin cabdiwahaab filimkii ay baahisay muasasada alkataib ee hadiyadda ciidul adxa almubaarak haddii aan halkaasi kasii wadno dadka aragtiyada ka dhibtay waxaa ka mid ah muctasib moxamed qof ay uga qoran tahay waxa uu leeyahay assalaamu calaykum halkan waxaan ka salaamayaa mujaahidiin dhammaan iyo maktabka iclaamka haddaan ka hadlo waxaa iiga baxay istaarka hadiyadda ciidda ee fukulcaani aniga waxaa si gaar ah ii soo jiitay marka walaalaha albaabka laga jabiyey wallaahi waa mashhad taariikhi ah sidoo kale waxaa si gaar ah ii soo jiitay jacaylka mujaahidiinta isu qabaan ma ahan jacayl khiyaali ah waa mid nafta la isku hurayo filimkan wuxuu dirayaa fariin ah in xarakada al-shabaab aysan hilmaamsanayn asrada ku xiran xabsiyada cadowga laga bilaabo hargeysa ilaa gubantanama bay wabilaahi towfiiq ayuu kusoo gebagabeeyey qof ay ugu qoran tahay ibraahim axmed waxa uu leeyahay diinta islaamka in la difaaco waa waajib qof walba oo muslim ah saaran sidaas darteed qof walba oo muslim ah waxaa saaran in uu fadhiga ka kaco oo walaalaha muslimiinta ah ee ku jeebaysan xabsiyada uu ka soo furto waa waajib saaran dadka muslimiinta ah ee awoodda u leh filimka aad buu xiise gooni ah u lahaa mararka qaarna muroogo buu leeyahay markaad aragto sida ay gaalada dad muslimiin ah u dhibayso oo xabsiyada ay ugu dhibayso waxaa iiga baxay in weli ay joogaan walaalo u taagan in ay walaalaha muslimiinta ah ee xabsiyada ku jira ka soo daayaan waxaa isoo jiitay walaalaha xabsiyada laga soo daayey sida loo soo dhoweynayay farxad baa ka muuqatay walaalahaas xabsiyada laga soo daayey waxaan leeyahay walaalaha kale ee xabsiyada ku jabaysan ha lagu dadaalo sidii looga soo deyn lahaa gabaray ugu qoran tahay malika cabdiraxmaan waxa ay aragtideeda ku cabirtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bahda warbaahinta si gaar ah alkataa'ib allah ha barakeeyo waan daawaday filimkii taariikh badanna waan ka ogaaday oo dhanka jihaadka iyo jihaadiyiintaba ah muuqaalka ka hor waxaan dareemi jiray murugo iyo welwel aan la qaybsanayo muslimiinta xabsiyada cadowga ku jirta laakiin muuqaalka kadib culayskii wuu iga yaraaday markaan arkay inay jiraan dad iladareen ah oo u helan har iyo habeen sii deynta maxaabiista gacmaha cadowga ku jira aad baan ugu riyaaqay oo ugu farxay saaxiibo saaxiibadooda cadowga ka soo furanaya waa xabsiga boosaaso ay tidhi waa dareen cajiib ah oo saamayn igu reebay maxaabiistana hambaliyo qalbiga ayaan u diray anigoo odhanaya adkaysta waxaad haysataan halgamaayaal aan marna idin iloobayn oo magacyadiinna dhiigga cadowga ku qoraya annagana garabkooda ayaan nahay oo ducada ayaan ku garab taagannahay marna maankeenna kama tirmayo kamana tirmi doono mahadhooyinka uu cadowga noo geystay iyo kuwa uu geysanayo waan iska dhicinnay oo alle ayaa nagu sharfay geystayaal uu rabbi noo dooray mahadsanidin ayay kusoo gebagabaysay qof kale oo ka mid ah dadka aragtiyada ka dhibtay filimka waxa uu leeyahay marka hore waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu watacaala nicmada uu ina siiyey ee jihaadeed waxaan sidoo kale mahadcelin ballaaran halkan uga dirayaa bahda alkataayb iyo dhammaan walaalaha dadaalka weyn geliyey si ay qalbiyadayna farxad ugu beeraan noona dareensiiyaan jawi deganaansho iyo farxad ballaaran leh mar weliba maalmaha ciidda ah ciidda ciid inay tahay ma dareemo ilaa inay alkataayb inoo bishaarayso ma ahane inkastoo ay tahay shaacaa'irta alle hadda run ahaantii qalbigayga waxaa daashaday murugo iyo cidhiiri muddo ah waxaan dareemayay in farxaddii ciidda ay inaga nusqaaman tahay maadaama ay jiraan walaalo inaga maqan oo gacmaha cadowga ku jira iyo kuwa cadowga dhibaatada adag uu ku hayo laakiin markii aan daawaday muuqaalka ay soo saartay mu'asasada alkataayb ee ku saabsanaa howlgalkii taariikhiga ahaa ee boosaaso lagu soo furtay walaalaheenna waxaan dareemay xasilooni iyo bawasho qalbiyeed isdaarkanna wuxuu ii ahaa ciid gaar ah oo aan ku farxay xitaa haddii maalintii ciidda aanan helin dareenkaas oo kale waxaan dareemay in ciiddii dhabta ahayd ay habeenkaas qalbiyadeenna soo gashay markii aan arkay walaalaheennii oo xorriyadoodii dib u helay waxaan si gaar ah u bogaadinayaa geesinimada iyo dadaalka mujaahidiinta aanay marnaba ka daalin inay naftooda iyo maalkooda u huraan diintooda iyo muslimiinta walaalahooda ah si ay xor uga dhigaan soo dhoweyntii qiimaha badan lahayd ee aan arkay waxay tusinaysaa in walaalnimada iyo maxabada ay yihiin waxa keliya ee dhabta ah ee aanan laga helaynin meel aan ka ahayn mujaahidiinta dhexdooda fariimaha ay mujaahidiintu soo direen ee ku saabsan in ay sii wadi doonaan halganka inay soo dayn doonaan inta hartay iyo inay u gargaari doonaan mustadacafiinta kale waxay i siisay rajo ah in mustaqbalku uu yahay mid ifaya idinka alle waxaan allah subxaanahu watacaala ka baryayaa in uu mujaahidiinta ku xoojiyo iimaan saadiq ah iyo guulo barakaysan sidoo kale in uu u barakeeyo dadaalkooda jihaadeed in uu xorriyadda u soo celiyo dhammaan inta weli ku dhex xiran xabsiyada dulmiga iyo inuu ummadda ka saaro murugada ku dheeraatay uguna bedelo farxad ballaaran iyo guul waarta abid insha allah ayuu qofkaasi kusoo gebagabeeyey qof kale oo lagu magacaabo socdaalayare wuxuu leeyahay assalaamu calaykum filimka qeybtiisa koowaad waxaa laga arkaa umaradii hore ee shahiiday iyo diyaarinta walaalaha ay u galeen xabsiga boosaaso oo laga soo daynayo rag badan walaalaha silsiladda goolis allah ha barakeeyo allah ayaa ku mahadsan xabsiga in la galo oo walaalaha ku jiraan laga soo daayo alxamdulilah muslimiinta ku jira gacanta cadowga cid aan adinka ahayn uma maqnaa allah ha ka soo saaro ayuu kusoo gebagabeeyey walaalka cabdi wahaab aragtiyada dhanka qoraalka ah ee ay dadweynuhu ka dhiibteen filimkaasi aad ay u badan yihiin oo lama kala gaaro balse halkaasi ayaan ku hakinaynaa guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo isniin ah waa naga intaas allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid kalna mid haddii mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iho asalaamu عليكم ورحمة الله وبركاته خيرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى